aan ku bilowna labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan kulan wada jir ah oo ay yeesheen ku ansixiyey xubnaha cusub ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha oo ka kooban siddeed iyo toban xubnood kaasoo horay ay u meelmariyeen golaha wasiirada tallaabadan ayaa ka dhigan in la dhammeeyey dhammaan sharciyadii iyo guddiyadii ka shaqayn lahaa doorasho toos ah ama qof iyo cod ah oo ka dhacda soomaaliya lagana gudbay doorashooyinkii dadbanaa ee dalka uu muddo dheer ku soo jiray faahfaahinta ansixinta guddiga doorashada ee baarlamaanka waxaa noo soo dirtay saynab abuukar
ansixinta guddigan waxaa ogolaaday boqol sagaaliyo lixdan xildhibaan lix xildhibaan ayaa diiday mana jirin wax ka aamusay sida uu ku dhawaaqay natiijada codaynta kadib guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe xilli fadhiga oo dhan uu seeri ama wafirinbi xooggan ka dhex yeerayay oo ay jireen mudanayaal diidan waa haddi kartiin inaad hadisaan xaq u leedihiin laakiin fowda xaq uma leedihiin
xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa ka kooban siddeed iyo toban xubnood waana guddi qaran oo mas-uul ka noqon doona maamulidda doorashooyinka heerarka kala duwan ee dalka iyo in ay hirgeliyaan doorasho qof iyo cod ah oo hufan xildhibaan xasan yare oo ka mid ahaa xildhibaanadii maanta seeriga ka yeerinayay aqalka baarlamaanka ayaa magacaabista guddigan iyo ansixintooda ku tilmaamay mid sharci darro ah waxaana uu dhinaca kale ka hadlay ciidamadii ay dhowaan dowladda geysay raaskambooni jubbaland waxaa ka dhacdaysaa ogtihiin doorasho soddon iyo shan xildhibaan ayaan googjoog kaga ahayn doorashadaas labada aqal ah oo jubbaland ka soo jeeda doorashadii markay dhammaatay sidaad la socotaan dowladda federaalka ah waxay weerar ku qaaday dowlad goboleedka jubbaland ciidamadii qaranka ayaa waxaa loo adeegsaday siyaasad nimankii ahaa badbaado qaran iyo odayaasha waaweyn ee madaxweynayaasha horeo maqan saamilada siyaasadeedoo maqan ayaa waxaa la damcay in shuruuc been ah baarlamaanka la marsado shuruucdaas waan qaadaxnay annaga maanta ayaan soo laabanay weerarka lagu hayo jubbaland kasurkow markaan ku soo laabanay maanta halkan waxaan geynay mooshin labada aqal annagoo ah waxaan dhahnay waxaan rabnaa xaaladda ka jirta dowlad goboleedka jubbaland inaan warbixin ka bixin waxaan markaan mooshinkaan u dhibri guddoomiyaha baarlamaanka marka hore wuu naga aqbalay waxaan dhahnay haddaad naga joojisid baarlamaan ma furmayo wax kooramo intaan maqnay annaga wax kooramo ka jira ma laha dhanka kale xildhibaan cadar cali maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan ansixinta guddigan ayaa sheegtay in koox kooban aanay laga aqbali doonin in ay hor istaagto danaha dalka maali waa ku dhan tahay baarlamaanka soomaaliya four point five a wax lagu qabsaday qabiil ka maqan ma jirto qof ka maqan ma jirto waxaan toban qofood aan dhammayn oo firimbiyeerisana danaha soomaaliya ma hor istaagi karaan danta soomaaliya ma hor istaagi karaan laakiin lama aqbalaayo jujuub iyo nin dambe oo maxay ahayd la xakamaynayo ma jiri doonto dhallinyarada soomaaliya maanta fursadaa u furan cod iyo qofaa la aaday nin kasta kursiga ha soo doonto sidoo isaga u kaambeyngaraysto u helaayaa horaa loo soconayaa habsaan ma jiro haddou ilaahay idmo loona joojin mahayo dadaa maqan qof maqan ma laha soomaali waa ku dhan tahay baarlamaanka soomaaliya four point five a wax lagu qabsaday qabiil ka maqan ma jirto qof ka maqan ma jirto maamul goboleed ka maqan ma jirto waa ku wada dhannahay waa la ansixiyey cod aqliyimad laha lagu ansixiyey waxaan toban qofood aan dhammayn danaha soomaaliya ma hor istaagi karaan si kastooy ahaato magacaabista guddigan iyo ansixinta hindise sharciyeedyada la xidhiidha doorashada tooska ah ayaa waxaa horay uga hor yimid maamulada puntland iyo jubbaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa horey u sheegtay inay ka go-on tahay hirgelinta doorasho qof iyo cod ah seynaba bukar v o a muqdisho
intii ay socotay ansixinta xubnaha cusub ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha fadhiga labada gole ee baarlamaanka waxaa hareeyey buuq iyo firimbiyeerin ay abuureen xildhibaano ka soo jeeda jubbaland kuwaasoo si weyn uga soo horjeeday in la ansixiyo guddiga iyo shuruucda doorashada buuqaasi oo gacanka hadal uu ka dhashay ayaa waxyeello ay ka soo gaartay sarkaal ka tirsan booliska ilaalada xarunta baarlamaanka kaasoo mid ka mid ah xildhibaanada uu sanka feer kaga dhuftay taliska booliska soomaaliya ayaa ka warbixiyey xaaladda askarigaas oo la dhigay cisbitaal madiina ee magaalada muqdisho muuqaallo ay duubeen kaamirooyinka xarunta baarlamaanka oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya askariga oo ay ku dhacayso feer uu ku soo tuuray xildhibaanka taas oo aada loo hadalhayo ilaa iyo hadda afhayeenka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan oo qadka telefoonka ee magaalada muqdisho aan kula xiriira ayaa iiga warramay xaaladda askarigaasi askarigu wuxuu ka mid yahay askar loo xulay ka shaqaynta gudaha baarlamaanka xilliyada ay jiraan doodaha taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo muhiimad siinaya nabadgelyada iyo xasiloonida xilliga ay doodaha baarlamaanka gudahooda ku guda jiraan askariga halyeyga ah maanta isagoo waajibkiisa ku guda jira xildhibaanka golaha shacabka u gacan qaaday isagoo dhiiggiisa da-aya aana wax falcelina muujinina shaqadiisa uu horey u watay oo ay gaartay heer muddo afartan daqiiqa uu shaqadii kusii jiray inuu dhiig bixi darteeda uu jooga kala dhaco aboodi waa inuu socdo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo saraakiil badan uu hogaaminaya u tagtay waxaan diyaar u nahay in baarlamanka iyaga uun ammaankiisa sugmo marka ma jiraa hab kale oo yacni ku saabsan ama la xiriira iyadoo askarigan uusan wax gaarin markay sidaan oo kale dhacdo inay xildhibaanada maarata kala dhex geli karaan askarigana uu bad qabo qaab noocaasa oo ka duwan kii dhacay ama aan u jeednay oo hadda ilaa iyo hadda baraha bulshada laga daawanayo ma jiraa oo aa soo wadaan mise xaaladda siday hadda taa kusii wadaysaan ogolba baarlamankani wuxuu shaqaynaa baarlamanka kow iyo tobanaad waayo kow iyo toban baarlamaan oo soo shaqaysay aan ku guda jirnay dee waxaa dhacdooyinka baarlamaanada in lagu xasuusto waa kow iyo laba iyo saddex oo wax ka badan oo dhacdaa baarlamanka soomaaliya kow iyo kow iyo tobanka jirsaday ay ay gaarayso ay la tirakoobi karo hadda la sheegi karaa ma jirto laakiin baarlamaana adduunka waxaa jira kulan kasta oo dhacaya ay istaqraan oo dhiig iska keenaan marka annaguna waxaan leenahay xildhibaanada soomaaliyeedow dee xasiloonidu waa qayb ka mid a doodiina inaad xasilooni ku dabaqdaan ciidankana la shaqaysaan xilliyada adag ee ay dhici karto in aad gacanqaad ama uu yimaado afdhaaf xoog badanna aad iscelisaan muujisaan control la yeesho ciidanka booliiska soomaaliyeedna aad u aragtaan inuu idin taagan yahay idinka labada xildhibaaned doodaysaa inuu u siman yahay ciidanka booliiska soomaaliyeed ilaalintooda iyo difaacoodaba uu ugu dhex jiro taasna waa dhacday insha allah waana kasii xoojinaynaa laakiin ma jiro qaab kale inay xildhibaanadan wada fadhiistaan is arkaan doodaan xildhibaanay u yihiin annagoo ina ammaankooda sugno doodooda ku dhex jirna bulihiisaa u nahay marka shaqada way imaanaysaa waa la wada kulmaa annaga ammaankooda inaan sugnayn shaqade shaqadaynu tahay ammaanka intaan sugayn in wixiina soo gaaro tabliiqa ammaankaa nahay waxaan diyaar u nahay inuu ilaahay ajir naga siiyo waxaan qabanayno way ka weyn yihiin waxaan qaadanayno waxaan qabanaynaa weyn kaasi wuxuu ahaa gaashaanle cabdifataax aadan xasan oo ah afhayeenka booliska soomaaliya dhegaystayaal xubintaynii dhacdooyinka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo